بsم الlh بsم الlh الرحmن الرحيم الحمd للh رب العاalمين وصلى الlه وsلم عlى نبيinا mحمد وعlى آlه وأصxaaبه أجمعين أmا bعd qال المؤلف رحimه الlه taعالى وإn اتfqت الأسmاء خطا ونطقا واkhتلفت الآbاء نطقا mعa اأtilاafha خطا mxamed bni caqiil asmaadii ayaan ku dhex jirnay waxaan soo marnay mutafiqa iyo muftariqa mu'talifka iyo mukhtalifkana waa soo marnay qaala wuxuu yidhi wain itafaqat hadday iswaafaqdo alasmaa'u magacyada khadan iyo wanudqan ay isku waafaqaan qoraal ahaan iyo dhawaaq ahaan waاkhtalafat اlaabaa'u magacyadii aabbayaalku ay iskhilaafaan nudqan xagga dhawaaqa maca اtilaafihaa khaطan dhawaaqii bay isku khilaafeen maca اtilaafihaa iyadoo isku soo dunmayso khaطan xagga qoraalka macnuhu waxay tahay magaca horena waa mutafiq baab mutafiq wاlmuftariq magaca dambana waa min baabi اlmu'talif wاlmukhtalif ayb ka muxamed bni caqiili bifatxi اlcayni wa muxamed bni cuqaylin iyo moxamed bni cuqayl asmaadii waa iswaafaqeen aabbayaalkiina mu'talif iyo mukhtalif bay noqdeenoo caqiil iyo cuqayl waay isku sibay u qormaan laakiin waa kala dhihid bidamihaa cuqaylka dambe iyadoo caynka la godaya alwalu kan hore naysabuuriyun waathaanii kan labaadna firyaabiyun weeyaan wahumaa mashhuuraani labadooduna waa mashhuur wa dabaqatuhumaa labadooda dabaqana mutaqaaribatun waa mid isku dhow dhow ow bilcagsi ama cagsi bay noqotay cagsigu waa sidee marka magaca ayaa mu'talif mukhtalif ah magaca aabbahana waa mutafiq ayb kaan takhtalifa waa inay iskhilaafto alasmaa'u magacyada nudqan xagga dhawaaqa wa ta'talifa khadan xagga qoraalkana ay isku soo dumanto oo isku si u qormaan watatafiqa alaabaa'u khadan wa nudqan aabbayaalkuna magacoodu ou iswaafaqo khadan wa nudqan wadalika ka shurayx bni nucmaan iyo wa surayji bni nucmaan aabbuhu waa nucmaan iyo nucmaan labada magac waa kala duwan yihiin waa shurayx iyo surayj ayb alwalu kan hore bishiini lmucjamati waa shiin la dhibceeyey walxaa'i lmuhmalati iyo xaa la dhibictiray wa huwa taabiciyun waa taabici yarwi can caliyin radia allahu canhu buu ka wariyaa ka koowaad wathaani kan labaadna bisiini lmuhmalati waljiimi iyo jiim wa huwa min shuyuukhi lbukhaariyi waa surayjka fahuwa nawcu waa nooca aladii yuqaalu lahu layraa almutashaabihu kaas noocan dambe marka oo ama magaca aabbaha yani magaca labada labada qof aabbayaalkood magacyadooda mu'talif mukhtalif ah iyaga magacyada ay wataana waa mutafiqi kaas marka mu'talifkii iyo mukhtalifkiina dhinacuu ka yahay mutafiqi muftariqiina dhinac ama haddaad cagsiso oo labada magac aad ka dhigto mu'talif iyo mukhtalif aabbayaalkana isku mid ka dhigto oo magac iswaafaqayo khadan wa nudqan ah ka dhigto mutashaabih baa leeraha kaas wakadaa waxaa la mida in waqaca dalika haddii uu dhaco kaagaas alitifaaqu itifaaqa ah fi lismi wasmi alabi itifaaqi baa marka wuxuu ku dhacay magicii iyo magaca aabbaha waalikhtilaafuna fi nisbati nisbaday ku timid labadooda magaca iyo magaca aabbaha isku mid waay mutafiq muftariq nisbadii baa marka mu'talif mukhtalif noqonayso sida albukhaariyu iyo annajaariyu oo kale ayb alxizaamiyu iyo wاlxaraamiyu oo kale wahaakada waqad صanafa fiihi اlkhatiibu wuxuu ka alifay kitaaban kitaab jaliilan weyn samaahu uu ku magacaabay almutashaabih ayb magaciisa marka waxaa la yidhaha almutashaabihu fi اrasmi waximaayaةu maa ashkala minhu can bawaadir الtasxiifi wاlwahmi aa maطbuuc uma dayala ayb dabadeed dayl ayuu u sameeyey huwa isaga calayhi kitaabkaa korkiisa u sameeyey aydan noqodee bimaa faatahu awalan wixii markii hore ka tegey wahuwa kahiiru lfaa'idati waa kitaab faa'iidadiisu ay badan tahay midkan marka dambe oo daylka aba wuxuu ku magacaabay taali atalkhiis taali talkhiis ayuu ku magacaabay midkan dambe ayb wayatarakabu minhu wayatarakabu waxaa iska saarmayo oo iska fuulayo minhu min almutashaabihi mutashaabiha iyo wa mimaa qablahu iyo kii ka horreeyey mutashaabiha maxaa ka horreeya marka maxaa ka horreeyey mu'talifkii mukhtalifkii anwaacun ayaa iska soo korayo minhaa waxaa ka mida an yaxsula alitifaaqu itifaaqu inuu xasilo aw ilishtibaahu ama ishtibaaha fi lismi wasmi alabi maalan ilaa fii xarfin aw xarfayni maahani itifaaq baa imaanayo ama tashaabuh xaraf ama laba maahani fa akhara iyo ka badan min axadihimaa midkood ow minhumaa ama labadooda jamiican ayb minhumaada marka yani min axadihimaa min axadi lismayni waay labadan isim midkood ayaa wuxuu wataa ziyaado ama yacnii xaraf ama laba xaraf ayuu xoogaa ayuu uga duwan yahay kan kale ayb ow minhumaa ama labada isim ayaaba noocaas ah ayb wahuwa calaa qismayni waa laba qaybood korkooda ayuu ahaadaa imaa an yakuuna alikhtilaafu ikhtilaafku inuu ahaanayo bitayiiri tagyiir maca ana cadada alxuruufi haabitun fi ljihatayni isimka xuruuftiisu labada dhinac waa isku mid laakiin tagyiir baa jiro ow yakuunu likhtilaafu ama ikhtilaafku wuxuu noqonayaa bitagyiiri tagyiir maca nuqsaani bacdi alasmaa'i can bacdin iyadoo asmaada qaarkood qaarka kale ay ka naaqisan tahay famin amhilati alawali tusaalaha hore moxamed bnu sinaan tusaalaha hore marka kee waay xarfuhu waa isku mid tagyiirku marka ayaa jira unbis moxamed bnu sinaan bikasri siini اlmuhmalati wanuunayni baynahumaa alifun wahm jamaacat weeyaan minhum alcawaqiyu bifatxi اlcayni wاlwaawi huma alqaaf shaykhu shaykhu اlbukhaariy iyo wa moxamed bnu sayaar sinaan iyo sayaar xarfuhu hadda waa isku mid laakiinse tagyiir ayaa jiro nuuntii ra ayaa midkan dambe loo bedelay ayb ya-diina waa la bedelay oo yacni nuuntanna ya-a loo bedelay nuunta dhexe sinaan iyo sayaar waay marka ayb waa isku mid markuu leeyada shidku laba xaraf ha ka tirinin yani le annaga waxaan fiirinaynaa rasmiga meesha ku yaallo waayahay bifatxi siini اlmuhmalati wa tashdiid ilyaai اtaxtaaniyati wa bacda alalifi ra-un whm ayضa jamacaة weeyaan minhm alyamaamiyu shayku umar bnu shayku cumara bni yunus wa minhaa moxamed bnu xunayni ayaa ka mida bidami اlxaaءi اlmuhmalati iyo wanuunayni xunayn alأulىa maftuuxaة baynahumaa yaء taxtaaniyaة taabiciyu yarwi can ibni cabaasi wغayrihi iyo wa moxamed bnu jubairin xunayn iyo jubayr tagyiir baa jiro laakiin xuruufta waa isku mid bacdaha baaء muwaxadaة waakhiruhu raa-un wahuwa moxamed bnu jubayr bni muطcim taabiciyu mashhuuru ayضا wa min dalika waxaa ka mida mucarif mucarif bnu waasil kuufiyu mashhuur iyo wa muطarif bnu waasil mucarif iyo muطarif biطaa'i badla اlcayni shaykhu aakharu yarwi canhu abu xudayfata annahdiy wa minhu ayضa axmed bnu اlxuseyn saaxibu ibraahima bni sacdi waakharuuna iyo waaxyad waaxyad bnu lxuseyn mihluhu laakin badala almiimi yaa-un taxtaaniyatun ayaa ah laakina badala almiimi yaa-un taxtaaniyatun axyad wahuwa shaykhun bukhaariyun yarwi canhu cabdullahi bni moxamed bni lbikandiy ومن ذلك أيضا xفص بن مyسر مyسرة شhيخ مشهوr من طبقة مالك وجعفر بن مyسرة xفص iyo جعفر تغيir baa jira xrufta waa isku mid شhيخ لعuبayd اللh بن موسى الكوفي الأول بالحاء المهملة والفاء bعdha sad mhmlaة wالthanي bاljiimi wاlcayn اlmhmlaةi bacdaha faء ثuma raa-un wamin أmhilaةi الthanي ka labaad tusaalihiisa haanigu waa kee marka waa wixii اkhtilaafku uu yahay tagyiir maca نqsaani bacضi الأsmaaءi can bacضi fي cadad الxruuf cabdالlahi بn زayd jamacaة minhm fi الصxaabaةi صaaxib اlأdan wasmu jadih cabdurabih waraawiyu xadiidi lwudu wasmu jadihi caasim wahumaa ansaariyaani hadda anaga labadooda mama isbarbar dhigayno kuwaas waa cabdullaahi bnu zayd yaa la barbar dhiga waa cabdullaahi bnu yaziida maxaa lagu ziyaadiyey ya biziyaadati yaa-in fi awali ismi اlabi wazaayi wazaayu maksuuratn wahm ayضa jamacat minhm fi الصaxaabati alkhaطmiyu yukna abaa muusa wa xadiiduhu fi saxiixayn haddii mararka qaar ya-da ay tiranto muxuu u ekaanaan cabdullahi bni zayd waa lagu qaldamaa marka cinaayaa marka la siiyey gaara khaladkaas iyo wahmigaasna mararka qaar axkaam ayaa ka dhalato awhaam badan oo culimada qaar ku dhaceenna waxay ka timid xaraf tirmay oo wax kale isku beddelay ama kelimatu bin oo can isku beddeshay waxaasoo dhan markaa daqiiq diqay rabaan ayb xadiiduhu fi saxiixayn ayuu yidhi waminhum alqaari'u ayaa ka mida lahu dikrun fi xadiidi caaishata ayb waqad zacama bacduhm anahu اlkhaطmiyu inuu yahay o fiihi nadarun wa minhaa waxaa ka mida amhilada cabdullaahi bnu yaxyaa wahum jamaacat cabdullaahi bnu nujay yaxyaa iyo nujay bdm الnuuni وfatxi اljiimi وtashdiid اlyaai taabiciyu macruuf yarwi can caliyi radia اllahu canhu ayb ow yaxsulu اlاtifaaqu itifaaqi baa xasilayo fi اlkhaطi wالnuطqi qoraalka iyo dhawaaqa itifaaqu marka waa fi اlkhaطi wالnuطqi lakin yaxsulu اlاtifaaqu aw lb yaxsulu اlاkhtilaafu اkhtilaafka awil ijtibaahuna wuxuu ku imaanayaa bالtaqdiimi wالtaأkhiir kan waa mid kale marka labada isim waa iswaafaqayaan khaطan wa nudqan laakiin meesha ay ku kala jiraan ayaa taqdiim iyo taakhiir ku kala jiraan ima fi lismayni jumlatan labada magac ow naxو dalika kan yaqaca taqdiimu iyo wataakhiiru fi smi fi lismi اlwaaxidi mid magaciisu ku dhacayaa fii bacdi xuruufihi xuruufta qaarkood baa u kala hormarsan binisbati ilaa maa yashtabihu bihi waxa uu u ekaanaya marka loo eego xaraf iyo ayaa uu uga duwanaanayaa taqdiim iyo taakhiirna uu uga duwan yahay mihaalu lawali kan hore marka waa maxay imaa fi lismaynidi alswad bnu yaziid wayaziid bnu lswad marka adaad fiiriso alswad iyo alaswadka dambe waa isku mid nudqan wa khaطan yaziidka iyo yaziidkuna nudqan wa khaطan waa isku mid laakiin ikhtilaafku see u yimidna waa isdaba marsan yihin waayahay wahuwa daahirun wa minhu cabdullaahi bnu yaziid wayaziid bnu cabdillaahi wa mihaalu haaniy haanigii waa maxay halka isim ayaa taqdiimkai taqyiirka takhiirku ku jiraa ayuubu bnu sayaarin iyo wa ayuubu bnu yasaar sayaar iyo yasaar taqdiimay taakhiiraa ku jira soo maa ayb alawalu madaniyun mashhuuru laysa bilqawiyi walaakharuna majhuulun khaatimatun intaas asmaadii iyo waay marka fasalkan waa dheeryahay marka nacam ayb wa min almuhimi waxyaabaha muhimkaa waxaa ka mida cinda almuxadisiina agtooda macrifatu dabaqaati ruwaati ruwaadda dabaqaadkooda oo la garto ruwaadda xadiidka warinayso dabaqaadkoodii in la garto wa faa-idatuhu faa-iidada ku jirtaana macrifadaa waxay tahay alamnu ka nabadgal laga nabadgalo min tadaakuli اlmushtabihiina ayb alamnu ka nabadgal laga nabadgalo min tadaakuli اlmushtabihiina labada magac ee isku eg inay isdhex galaan ayb wa imkaanu liطilaaci labadan magacyadooda isku eg yihiin alkhaliil bnu axmed iyo alkhaliil bnu axmed haddaadan dabaqaadkooda aqoonin ma kala garanaysa wa imkaanu liilaaci iilaac inuu suuro galo calaa tabyiini tadliisi tadliis caddayntiisa la ogaado haddaad dabaqadii taqaano meeshan in tadliis ku jira in kalea fahmi tadliiskuna see usoo gela wuxuu usoo geli karaa ninkan nin kaleo ku magacah iyo tadliisu shuyuukh ou sameyna magacii loo yaqaano u ka bedelaa si uu ugu ekaado nin kale haddaad dabaqaadkii kala taqaan waxaad dhihi kartaa war ninkaani ninkaas maba ka warin karaba ayb waalwuquufu iyo in la dul istaago calaa xaqiiqati almuraadi min alcancanati ujeeddada cancanada laga leeyahay xaqiiqadeeda ilaa cancanada taxtamilu alitisaal walinqiaac inaad dabaqaadka taqaan marka xaqiiqdeeda ay kugu dul joojinay waabaqatu dabaqana fi isilaaxihim muxadisiinta isilaaxooda cibaaratun can jamaacatin waa jamaaco ishtarakuu fi sini wa liqaa'i lmashaayikhi waa jamaaco wadaagay da-da iyo culimada ay la kulmeen yacnii culimada ay ka wax ka wada qaateen waa isku mid da-dooduna waa isku dhadhowda intaas marka dabaqaa la yidhaaha waqad yakuunu shaksu shaksigu inuu ahaadaa la arkaa alwaaxidu midka ah halka qof min dabaqatayni laba dabaqo inuu ka ahaadaa dhici karto hal nin inuu laba dabaqo galo biictibaarayni iyadoo laba ictibaar la eegayo ka anas bni maalikin radia allahu canhu fa inahu isagu min xaysu hubuutu suxbatihi linabiyi sal ll ly slama nebiga inuu la saaxiibay sugnaanshadeeda dhinaceedaas marka la eego yucaddu waxaa lagu tirinayaa fii dabaqati alcasharati abuu bakar iyo cumar iyo ayaa lala dabaqo gelina maxay wadaagaan suxbay wadaagaan suxba ayay wadaagaan wa min xaysu siqaru sini xagga da-da markaan fiirinaynana yucaddu fii dabaqati man bacdahum dadka ka dambeeyaa lagu dara haddii aan saxaabada dhowr dabaqa u qaybinna xagga da-da anas xagguu soo gelaa waa ka dambeynaa abubakar iyo cumar markaan saxaabada oo dhanna hal dabaqa ka dhiganno waa la iyagu la dabaqa noqona ayb faman nadara ila asaxaabati qofkii saxaabada u eego biictibaari suxbati suxbada fiirinteeda jacala aljamiica wuxuu ka dhigayaa dhammaantood dabaqatan waaxida kamaa sanaca bnu xibbaana wagayruhu waman nadara qofkii eego ilayhim saxaabadii biictibaari qadrin zaa'idin suxbada wax kale oo zaa'id ka ah qofkii u eega qadar kale ka sabqi ila alislaami horumarka ay islaamka usoo kala hormareen ow shuhuudilmashaahidi ama goobaha xaadiritaankooda alfaadilati ee fadligan ahayd jacalahum dabaqaatin wuxuu ka dhigayaa dabaqaat waida wailaa dalika janaxa saaxibu dabaqaat sidaa ayuu u iishay abu cabdillaahi moxamed bnu sacdin albaqdaadiy wa kitaabuhu ajmacu maa jumica fi dalika dabaqaadka kitaabkiisaa ugu jaamicsan dabaqaatu ibni sacd dabaqaat اlkubraa iyo dabaqaat الsuqraa buu leeyahy wakadalika man jaءa bacda الصaxaabati saxaabada kadib dadkii yimidna waa la mid oo hum الtaabicuuna man nadara ilayhim qofkii iyaga eegay bاctibaari اlأkhdi ka qaadashada can bacdi الصaxaabati ay ka qaateen faqad oo keliya jacala aljamiica wuxuu ka dhigayaa dabaqatan waaxidatn kamaa sanaca bnu xibbaana ayضa waman nadara ilayhim biictibaari liqaa'i saxaabada ay soo gaareen iyo qofka fiirinayana qasamahum waa qaybinayaa kamaa facala moxamed bnu sacdin walikullin minhumaa wajhun taa dabaqadii baan marka ku dhaafaynaa ayb dabaqadaas marka faa'iidadeeda uu soo sheegay shuyuukhda markay asmaa'doodu isku mid noqoto iyo in la tacyiiniyo mararka qaar dabaqaadka macrifadoodaa lagu gaaraa oo lagu gartaa oo hadda maalan waxaad arkaysaa asaaniidda ku arkaysaa can abi zurcata can abi hurayrata abi zurcahaasi marka abi zurcata raazi miya mase waa mid kale raazi ma noqon karo lianna dabaqada abu zurca abu hureyra wax kama warin karo lianna abu zurca bukhaari buu ku dabaqa yahay inuu abu hureyra wax ka wariyaa suuragal maaha marka haddaad aragta abi zurca can abi hureyra wuxuu noqonayaa abi zurcata bni camr bni jariir ibni cabdillahi albajali waxaa la mid ah yaxya bnu saciid alqaطaan iyo alansaari ansaarigaa dabaqo weyn qaطaan maaliguu ku dabaqa yahay ansaariguna waa min dabaqati shuyuukhi maalik haddaad aragta marka yaxya bnu saciid keliya haddaad dabaqada fahmayso meesha sanadka uga jiro markiiba waad garan waa garan karee usaamatu bnu zayd ayaad arkay maalan mararka qaar sanad dhexda uga jiro usaamatu bnu zayd allaythi waaye kii saxaabiga yacni dad dambe ma ka warinayo dabcan ayb waxyaabahaas marka waxyaabaha dabaqaadku marka wax muhiima waay ayb muhmal haddii uu raawigu noqdo oo aad ku shakiso labadan ninkee waayo kan dabaqada sanadka uga jirana aada fahmi karto marka aada dabaqadiisa ogaato waad garan kare kan uu yahay wamin almuhimi ayضa dabaqaadka laakiin uu isticmaalayo ibnu xajar fi taqriib waa isaga muqadamadiisu ku sheegtay waa isdilaax isaga u gaara isagaad u raacee marka wa min almuhimi ayضa waxaa ka mid a waxyaabaha muhimkaa noqode macrifatu mawaaliidihim ruwaadda dhalashadooda in la garto wawafayaatihim iyo dhimashadooda waqtigay dhinteen lianna bimacrifatihimaa aqoonsashadoodaas yaxsulu lmnu waxaa xasilaya in laga nabad galo min dacwa almuddaci qof inuu sheegto liliqaa'i bacdihim qaarkood inuu la kulmay wa huwa fii nafsi اlmri xaqiiqaduna laysa kadalika sidaa uunan ahayn wa min al marka wafayaadkii iyo mawaaliiddii waa la ysku kallifay marka oo culimada marka qofka taariikhda ou dhashay taariikhda ou dhintay aad baa loo daweynay kutub baana loo helaa ayb waxaa dareemaya de cilmigan xadiidku inuusan ahayn cilmi iska socdo oo indhala-aan ama indha damuuqsi isaga socdo inuunan ahayn ee wax cilmi ku socdo inuu yahay ayaad dareemeysaa haddii marka la yidhaahdo de waxaan see loo rumaysan karaa iyo waa la yska qori karaa iyo de markaasi wax walbaa in tashkiik ay galaan baa imaaneysa ayb culimada luqada waxa ay luqada u xujaysanayaan waa ashcaar waqti hore la tiriyey oo aan weliba aada looga sii shaqaynin sida xadiidka looga shaqeeyey loogama shaqaynin haddana maca dalika waa la ictimaadaa oo qur-aanka iyo marka la fasiraayo kelmadda qariibka oo kale waa loo celiyaa shawaahiddaas carabta saasay dhihi jirtay iyaa la leeyahay marka xadiidka keliya maan la aamineynin marka ayb waxaa aad marka maradkaas iyo cudurkaas u qabo nimanka mutakalimiinta ah ee ka ordo axaadiidta si aan axaadiidta aynan xujiyat laxaadiid ayay ka cararayaan leanna axaadiidta bidcadooday jiridka u siibeysaa xididaday u siibey si marka bidcadoodu u faafto waxay sameynayaan marka waa axaadiidtii bay dadka ka shaki shaki gelinayaan laguma kalsoonaa karo khabar waaxid waayay leeyihiin daqiiqadaas oo axaadiidtii khabarulwaaxidnimo darteed uga tego caqiido lagama qaado karo oo u yidhi ayuu wuxuu leeyahay kalaam nafsi baa jiro kalaamka nafsigana waxaa u daliila ina alkalaama la fi lfu-aadi gabayuu kuula soo ordaa marka ee gabaygan see loogu kalsoonaaday naqligiisa waa yahay marka aduu xadiidkii oo a'imadii loo dadaalay oo sidqigii iyo runtii iyo yacnii iyo boqolaal kitaab loo alifay ayaa tashkiig gelisay ina albayaana marka ama ina alkalaama ma lagaa yeelaa marka lidalika marka waxyaaba qaar kalena waxay leeyihiin xadiidka tadwiinkiisaaba wax ku jiraan tadwiinka yacni qoridda ee tadwiinka keligiis ma ahan qaabka wax layskaga qaato ee cilmi lagu soo naqliyo keliya qorid maaha qoriddu waa hal weji waay waa la waa layska xifdin karaa waa layska kala xifdin karaa ninkani ninkaanu ka xifdiyey ka kalena ka kalew ka xifdinaa cilmiga waa dhaxalgal marka gabaygan imru-ul qays oo mucallaqaad ku dhigan yaa soo qorayna waa la kala xifdiyey un soo maa marka in la yidhaahdo keliya lafteeda kitaabo keliya laga dhigo habka cilmiga loo naqliyaana waa aafo kale iyadana mustashriqiintaa ku ibtilaysan oo yidhaahdaan laguma kalsoonaa kara sunnada kulligoodna waxay u socdaan oo keliya in diintan madaxa iyo majaha la yskugu rogo leanna haddii la yidhaha axaadiidta dhan ma lagu kalsoonaan kara ha laga tago qur-aankiina meelo badan mujmal uu yahay inaan lagu dhaqminaa ka soo baxayso markuu ilaahay leeyahy innaa naxnu nazalna dikra wa innaa lahu laxaafiduun ujeedku ma ahan keliya alfaadda qur-aanka bes macaanidiisana laabudda in la xifdiyey marka ardaygu de zaman shubuhaad badan uu nool yahay waxyaabahaas marka waa inuu wax ka akriyaa wixii ka qoran ogaadaa si ou marka shubhooyinkaas uga daawoobo ayb wa min almuhimi ayda macrifatu buldaanihim ruwaadda buldaantooda in la gartaa ka mida wa awdaanihim iyo beledyaalkooda ee wadamadooda wa faa-idatuhu kan faa-iidadiisana almnu in laga nabadgala waa min tadaakhuli lismayni laba magac isdhexgalkooda ida itafaqaan nudqan hadday iswaafaqaan laakin iftaraqaa binasabi nasabka laakiin ay ku kala tagaan marka waddamada maxaa loo baranaa ruwaadda buldaantooda waxaa loo baranaa laba nin oo magacooda iyo magaca aabbaha isku mid yahay laakiin beledka ku kala tegaayo ama nisbada qabiilka ku kala tegaayo inay laba yihiin waa la kala fahmaa haddii aan la qorin marka nisabka ansaabta haddaan la qorin labadaas qof waa isdhex gelaya intaas waa laga taxadaray feeri walidalika alimaamu samcaani kitaab alansaab la yidhaah ayuu qoray alansaab ansaabtaas ayuu marka sheegay taraajimtoodana waa u sheegayaa qaar kalena waxbay ka qoreen ayb wa min almuhimi aydan waxaa ka mida macrifatu axwaalihim ruwaadda xaaladahooda in la garto tacdiilan wa tajriixan wa jahaalatan tacdiilkooda tajriixooda iyo jahaaladooda inaan yacnii in laga jaahil yahayo tacdiil iyo tajriix midna aan loo aqoonin lianna raawiya maxaa yeelay raawigu imaa an tucrafa in la garanayo waa cadaalatuhu cadaaladiisa ow yucrafa fisquhu ama fisqigiisaa la garanayaa ow laa yucrafa fiihi shay-un inaan la garaninoo min dalika kaagaas yacnii sababta ou tacdiilan wa tajriixan wa jahaalatan u yidhi oo kuu sheega wa min ahami dalika kaagaas yacnii kuwiisa ugu muhiimsan waxaa ka mid ah bacda aliilaaci iilaac ka gadaale marka la iilaaco yacni xaalaadka raawiga la dul istaago macrifatu maraatibi aljarxi waatacdiili jarxiga iyo tacdiilka maraatibtiisa in la garto liannahum maxaa yeelay iyaga qad yujarixuuna inay jarxiyaan baa la arkaa ashaksa qofka bimaa shay inay ku jarxiyaan laa yastalzimu aan laasimsanaynin radda xadiidihi xadiidkiisa in la celiyo kullihi dhammaantiisa waqad bayannaa waanan caddaynay asbaaba dalika kaaga asbaabtiisa fi maa madaa ayb waxasarnaahaa waxaananna ku koobnay fii casharatin toban wataqadama sharxuhaa mufasalan walgaradu hunaa laakiin ujeedka meeshani waxay tahay dikru lalfaadi alfaadi in la sheego addaalati tusaysay fi isdilaaxihim iyaga isdilaaxooda dhexdiisa ku tusaysay calaa tilka almaraatibi maraatibtaas waliljarxi jarxigu maraatibu ayuu leeyahay wa aswa-uhaa maraatibtaas midda ugu xun alwasfu tilmaan waaye bimaa shay lagu tilmaamo qofka dalla cala almubaalagati fiihi mubaalaqa wixii tusayo fiihi fi ljarxi lagu mubaalaqoodo wa asraxu dalika kan ugu caddayn badan kaagaasina altacbiiru waa tacbiirka laga cabiro biafcala afcalu tafdiil ka akdab nnaas in la yidhaha jarxiga kan ugu xumo akda fulanun akdabu nnaas wakada qowluhum waxaa la mid ah ilayhi lmuntahaa fi lwadci ninkaasuu ku dhammaadaa been abuurad nebiga lagu been abuurto ow amase huwa ruknu lkadib beenta tiirkeeda wa wanaxwu dalika uma dajaalun ayaa ku xigo ow wadaacun ow kadaabun ayaa ku xigo liannaha wain kaana fiihaa dhexdeedu haba ahaado nawcu mubaalagatin ba ha ku jiree laakinahaa duuna alatii qablahaa midda ka horeysaa waa ka hooseysaa wa ashaluhaa kan ugu fudud ay alalfaadi daallati alfaadda tusayso cala aljarxi wa ashalu lalfaadi daallati cala aljarxi qowluhum fulanun layinun ow sayi'u lxifdi ow amase fiihi adnaa maqaalin ayaa ku sugan wa bayna aswa'i ljarxi jarxiga midka ugu liito wa ashalihi iyo kan ugu fudud dhexdooda maraatibu ayaa allaa takhfaa aan qarsoonaanaynin fa qowluhum matruukun ow saaqitun ow faaxishu lgalati ow munkaru lxadiidi ashaddu waa ka daran tahay min qowlihim daciifun ow laysa bilqawiyi laysa bilqawiyina waa ka daran tahay in la yidhaha laysa biqawiyin laysa biqawiyin iyo laysa bilqawiyi laysa biqawiyin baa sii daran yani laysa biqawiyin wax quwa a ma leh laysa bilqawiyina yacni quwo oo gaar ah oo fiican oo weyn ayaa laga anfiyey ninkan ayb aduu marka maraatibtaasi in badan fatxulmuqiidka iyana waa dhigaa arafcu wa takmiilka cabdulxay laknawina waa qoraa meelahaas baa laga fiirinaa marka kutubta takhriijaadka iyo laftooda iyo cilalkana waa in aada looga fiirfiiriyaa ayb aw fiihi maqaalun marka jarxigaas dajaalun iyo kadaabun iyo la dhahayana han oo xaaraam ah ma aha waa bannaan tahay lianna maslaxada diin yacni mafsadada ka imaanayso xantiisa iyo midda ka imaanayso in ninkaasi intuu xadiid wariyo been ah oy dadku ka diin dhigtaan waxaa daran in diinta naqsi uu soo galo labadaas mafsada marka waxaa la koray adna almafsadatayn haddii marka adna almafsadatayni loo koro si middaas weyn loo dafciyana xaaraan maba ahanba marka laakiin qofka waxaa laga rabaa shaydaanka in uu mararka qaar albaab ou dadka ka soo gala waayo waa inuu u qasdaa diinka inuu u naseexeeyo bis nusxan liddiin waa inuu u qasdaa waana inuu yahay qof caalim ahoo asbaabta wax lagu jarxiyaa waa inuu yaqaano ayb dad baa marka guluwi ku sameeyo jarxigii oo waxay yidhaahdaan dadka in la xantaa muxadisiintii waa u bannaanayd oo shucba wuxuu dhihi jiray tacaalow naqtaabu lilaahi saaca ama naqtab lilaahi saacatan ilaahay dartiis aan saacad wax u xamanno marka way bannaan tahay buu leeyahay haddee yay u bannaan tahay marka meesha ku jirto ninkii shucba oo kale ah waa u bannaan tahay oo diinta yacni fatashayo oo xaqii baatilkii kala saari karo oo maslaxad ay gaarsiisay meeshaas ayb walidalika ibnu daqiiq ilciid kitaabka iqtiraaxa wuxuu yidhi acraadu lmuslimiina xufratun min xufari الnaar dadka muslimiinta cirdigoodu waa god naareed waqafa calaa shafiirihi qarkiisa waxaa istaagay daa'ifataani laba koox alculamaau waalxukaamu culimada waa taagan yihiinoo waxay leeyihiin qofkan waa daciif midkani waa kadaab ninkan iftaa ma astaahilo oo waxba ma yaqaano iyagiyaa laga rabaa inay kala saaraan qofka diin inuu ka hadlo u qalmo iyo qofkaan u qalmin khataray ku jiraan marka nin u qalmaa hadday yidhaahdaan ma ahan qofkaasina ceeb bay ku noqonee adduunyada aakhirana de ayagiiba uqaba yuu diintiina dhibay ku tahay xukaamtuna waxaa laga wadaa qudaadda dad baa xaq baa laysku qabsanayaa nin baa markhaati buu nin u keensanaa wuu fiirinayaa wuxuu leeyahy adi markhaati ma geshid ayuu xukumaa intuu raadiyo taskiyadiisa ayuu leeyahay markhaati ma geshid isagana markaa dadka cirdigoodiibuu xukumaa soo maha labadaas qolo ayaa istaagtay buu yidhi godkaas qarkiisa waana qatar mararka qaarna jarxigu waa in la ogaadaa tajriixu waa mas'ale ijtihaadiya waay maahan mas'ale waxyi ahoo dadka loo waxyoodo maaha ninku markuu leeyahay ninkan markhaati ma galo ninkan waa daciif waa kadaab ninkan kitaabkan qaladou ka sheegaa ma yaqaano jahli buu uga sugan yahay marka uu dhahayo waa xugun uu ku gaaray isaga ijtihaadkiisa waa ijtihaad markaan leeyahay marka ijtihaadka yukhdi wa yusiib marka mararka qaar marka intuu ijtihaado uu yidhaha ninkan waa kadaab waa wadaac ama waa daciif waa laga tegi karaa oo inuu gafaal la arkaa calaa sabiili tawahum na waa uga dhici karaa inuu qof jarxiyo xaqiiqadana qofkaas uunan majruux ahayn waa dhacdaa marka min baabi اlأkhbaar maahane waa min baabi waa ijtihaad baabkiis waa xugun ou ridaayo xukunkaana de waa xugun ou ijtihaad u maray ee nas maahan inuu umarayo uu leeyahay ilaahay baa yidhi faarax waa saas nebigaa wuxuu yidhi cali waa daciif muxadisiintu markay leeyiin fulanun daciif xadiid maahan inay keenayaan intay ayagu fiiriyeen riwaayaadkiisii iyo ayaa waxaa la qaalib noqday jaanibka jarxigiisa mas'aladaasna dad waaweyn oo iska hadlo oo yacni cilmigan xadiidka ku tadafulo ee loona maleeyo ama u eg ama isu ekaysiiyo inay xadiid wax ka yaqaanaan ayaa gefsan wuxuu ku leeyahay sheekh hebel qofka uu jarxiyo waa majruux maxaad adiga uga aamusan tahay maxaad adiga aada u aaminsan tahay qofkaasi inuu yahay qof fiican ama nin ahal u ah waxaan sababtaad uga aaminsan tahay maxay tahay sheekh hebel baaba saas yidhiye ee sheekh hebel ijtihaadkiisuu ku yidhi anigaa igu qasbay ijtihaadka sheekh hebel hadday culimadu iskhilaafaan oy qof isku khilaafaan waa la mid waa mubtadic iyo mubtadic ma aha waa ijtihaad adiga haddaad inta fiiriso ku qanacdo inuusan mujta mubtadic ahayn hebel maxaad ugu qanci weysay qowlkiisu waa jahli intiisa la ninkii ku qanco kan qowlkiisuna hadday diin ka tahay dhib ma leh laakiin ilaa wa ilaa in la yidhaha un hebelkaas hadduu yidhaha hala raaco mashaakilka zamankan yaalley ka mid tahan cunug yar oo un iska dhahayo jarxi jarxi jarxi iyo wax uu ka garanaana aan jirin waayahay marka wuxuu yidhi ayb wa min almuhimi ayضa macrifatu maraatibi الtacdiili in la garto waarfacuhaa tacdiilka maraatibtiisa midda ugu sarayso alwasfu ayضa waa tilmaan lagu tilmaamo bima dala calى اlmubaalagati fiihi wax mubaalaga ku tusayo awhaq الnaas oo kale ayb waasraxu dalika kaagaas midka ugu cadna altacbiiru biafcala ka awhaqi الnaas aw ahbati الnaas aw ilayhi اlmuntaha fi اtahabut uma ma taakada bisifatin wixii ku lagu adkeeyo sifo min asifaati daallati cala tacdiili tusayso ow ama sifatayni laba tilmaan ka iqatun hiqatun hiqatun ow habtun habtun aw hiqatun xaafidun aw cadlun daabitun aw naxwu dalika ama hiqatun mutqin hiqatun imaam waadnaaha tacdiilka midda ugu hooseyso darajaadkiisa maraatibtiisa maa ashcara wixii ku dareensiiyey waa bilqurbi dhowaansho min ashali tajriixi loo dhowaado jarxiga kii ugu fududaa muxuu ahaa jarxiga maxaa ugu fududaa layinun sayi lxifdi tacdiilkii ka agdhow kaas wadalika ka shaykhun fulanun shaykhun ayaa leeday shaykhun marka waa meesha laysku tacdiiliyo tan ugu danbeysa mararka qaarna culimada qaar tacdiil maba u ahanba ayb wa yurwaa xadiiduhu iyo xadiidkiisa waa la wariyaa ninkaas yuctabaru bihi wanaxwu dalika wa beyna dalika kaagaa dhexdiisana maraatibu ayaa ah laa takhfaa aan qarsoonaanaynin ayb kadib wuxuu gelayaa marka uu leeyahay wahadihi axkaamu tatacallaqu bidalika dakartuhaa huna litakmilati alfaa'idati faaquulu axkaam marka aljarxu watacdiilka ku saabsan ayuu meeshaas ka gelayaa hada aakhiruhu wallahu aclam wsala allahu waslama calaa nabiyina muxamed